bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha julaay sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan munaasabado lagu weyneynayo kowda julaay ayaa habeennimadii xalayaha waxay ka dhacday qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya iyadoona mid ka mida munaasabadahaasi ay ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho fiisha kubeerna ayaa lagu dhigay munaasabad weyn oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mida maamul goboleedyada ka jira dalka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay sii dheeraayeen ciidamada qalabka sida oo iyagu saarayay salaanta calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xilligii saqda dhexe markay saacaddu gaartay munaasabadda ayaa khudbado kala duwan waxaa ka jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qaybgashay iyadoona ka sheekeeyay ahmiyadda ay leedahay kowda julaay kun sagaal boqol iyo lixdankii kadib shan iyo konton sano ka soo wareegatay xilligaasi waxayna sheegeen in dhibaatooyin kala duwan loo soo maray xurnimada dalka soomaaliya wasiirka warfaafinta ayaa goobta ka hadlay kaasoo sheegay in wixii dhacay kadib haatan dowladda federaalka ay ku dadaalayso sidii ay u samayn laheyd soomaali wax waliba ilowda sidoo kalena qayb ka noqoto midnimada soomaaliya iyadoo sidoo kale uu wadahadalka haatan u socda somalilan iyo soomaaliyana ka muujiyey rajo wanaagsan inay ka soo baxdo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa madasha ka hadlay sidoo kale asigoona u hambaliyeeyey bulshada qaybaheeda kala duwan kana sheekeeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo xurnimada maanta lagu naaloonayo ee ka soo wareegatay konton iyo shan sano ka hor markii laga xuroobay gumaystihii talyaaniga iyo isku biiritaankii labada gobol ee waqooyi iyo sidoo kale koonfur dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madasha ayaa ku dheeraaday ka hadalka kowda julaay iyo waxyaabaha ay mudan tahay asigoo tilmaamay in marxalado kala duwan ay soo martay kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya xuska maalintan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay suurtagalnimada in mar kale ay midooda soomaaliya sidoo kalena laisu keeno lagana shaqeeya midnimada xasan sheekh ayaa sidoo kale ka digay hadallada xanafta leh ee waxallay kara sida uu tilmaamay madaxweynaha soomaaliya kaa ugu baaqay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba in laga fogaado hadallada xanafta leh ee wax sii hadlay kara sida uu tilmaamay waxa uu sidoo kale ka sheekeeyey kooxda al-shabaab iyo sidoo kale hagardaamada uu sheegay inay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay sii wadi doonto dagaalada ay kula jirto al-shabaab tan iyo inta laga xuraynayo goobaha haatan ay kaga harsan yihiin soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya iyo sidoo kale wadahadalka haatan u soconaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana madaxweynaha soomaaliya rajo wanaagsan uu ka muujiyey in mar kale midnimadii ay dhalato hadaladii madaxweynaha ee ku aadanaa munaasabadaas ayaa waxaa ka mid ahaa
waxaan sidoo kale rabnaa ayadana inaan u tacsiyeeyo xorriyadaas aan helnay fadhiisanay haddii dhibaata ay ka timiday oo dadka qaarkeed dhibaata ka soo gaartay joogfal iyo dhibaato iyo wax ay dhaceen sidaa daraaddeed ay dad soomaaliyeed haddana ku dhinteen ayagoo diidan dhirka dowladnimada ee mxuu ahay waxa qaldoomay iyo waxa qalloocan diidan ee leh maya waxaani waa diiday maqal waa qalloocan yihiin ma doonayno ayagoo leh haddana geeriyooday ee intaa u dhintay waxaan leenahay samari imaan ayagana sidoo kale anaanagasi dhinaca kale qaybo ka mida gobolada dalka soomaaliya ayaa si weyn looga xusay munaasabada kowda julaay iyadoona goobihii laga xusay ay ka mid ahayd magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halka oo ay ka dhacday munaasabad lagu weyneynayay kowda julaay waxay sidoo kale ka dhacday munaasabada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee ah xarunta gobolkaasi halkaas oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay kala qayb galeen bulshada ku dhaqan halkaasi ee xuska munaasabada kowda julaay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sidoo kale laga xusay munaasabada ayadoona si weyn loogu dabaaldegay waxaa ka mid ahayd meelihii sidoo kale laga xusay magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland halkaasoo mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulkaasi cabdiweli gaas oo kala qayb galay bulshada gudaha madaxtooyadaasi xus ka dhacay oo loo sameynayay kowda julaay munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka ka tirsan iyadoona ugu horreyn goobta lagu soo bandhigay munaasabada heese ka turjumaya kowda julaay iyo sidoo kale ruwaayado loogu soo diyaariyey munaasabada awgeed waxaana ugu dambeyn madashaasi ka hadlay cabdiweli gaas kaasoo hambalyo ku aadan maalinta u diray bulshada qaybaheeda kala duwan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin farxad weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladna quruxda badan ee aan ugu dabaaldegayno kontineeshan guureedii xornimada ee gobollada koonfureed iyo iskudarkii labada gobol ee soomaaliya ee ku midoobay jamhuuriyaddii soomaaliya iyolixdankii bishii julaay kowdeedii aad bay ugu mahadsan yihiin qabanqaabayaasha xafladdan soo agaasimay ruuxda badan aad loogu mahadnaqayaa gaar ahaan guddiga qabanqaabada xafladda kowda luuliyo aad bay ugu mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay kulligood meesha qabada xusi karo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ah xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada kismaayo oo ah xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ayaa si isku mid ah iyaguna looga xusay munaasabadaha iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulkaasi waxayna gebi ahaanba munaasabadahii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya u dhaceen si nabadgelya lah iyadoo sidoo kalena qaybo ka mid ah dalka dibaddiisa si aada looga xusay munaasabadahan taa oo ay ka mid tahay waddanka maraykanka iyo sidoo kale goobo kaleoo dhowr ah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer markabka nawaal tari ayaa waxa uu maanta ka soo ambabaxay magaalada mukalle ee dalkaasi yemen asigoo ku raran ku dhowaad saddex kun oo dad qaxooti soomaaliyeed ah oo doonaya in dalka dib ay ku soo laabtaan ayadoona uu kusoo wajahan yahay markabkaasi magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland markabka ayaa waxaa la sheegay dadyo kala duwan oo ay ka muuqanayaan duruufo kuwaasoo ay ka mid yihiin haween uur leh oo markabkaasi saaran kuwa oo qaarkood la sheegay inay xanuunsanayaan waxaana qaar ka mida wariyayaal saaran markabkaasi ay sheegeen in xaaladda dadkaasi qaarkood ay tahay mid aad u liidata markabka ayaa dadka waxaa lagu soo raray habeennimadii xalay kadib afurkii iyadoona maanta si rasmi a uu kaga soo ambabaxay magaalada mukalle ee dalkaasi yemen waxaana lagu wadaa maalmaha soo aadan inuu soo gaaro dekadda magaalada boosaaso waana markii labaad ee markabka nawaal tari oo dad wada uu soo gaaro deegaanada maamulka puntland ama uu ku soo wajahan yahay xilli qaar ka mid a dadkii uu soo rarayna qaarkood ay ku sugan yihiin weli magaalada boosaaso dhanka kalena dadkii ka soo laabtay dalkaasi yemen ee soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa haatan waxay sheegayeen inay haysato duruufo dhanka nolosha ah kuwaasoo haatan walaac ka muujinaya xaaladda nolol dadkan qaarkood ayaa waxay la nool yihiin dad soomaaliyeed ama qoysas soomaaliya oo ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho waxayna sheegaan inay kala kulmaan inta badan is-afhamwaa u dhexeeya labada dhinac gaar ahaan dhanka carruurta kuwaasoo inta badan ay ka yimaadaan iskudhaca labada dhinac sida ay sheegayso mid ka mid ah haweenka dalka yemen ka soo laabtay ee wata carruurta kuwaasoo haatan la nool qoysas ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya yemen waan ku asurnay alxamdulilah shir waan iska shaqaysanayne xooggeena ku shaqaysanayne bilaadkeena alxamdulilah haddana waa imaanay afar ciyaala wadana shaqo la-aan rafaad sila meel aan ka shaqeeyo ama aan ka bilaabo ama aan ma haayo maxaa la ama ehel ama irqabo oo isaacidayso maanta dhahaayo aabbahay wuu dhintay iyo walaashay waa dhimatay hooyadayna meel aan ku sheega anoo yaraa la ifu- la furay hooyaday meel aan ku sheega ma haayo cidaan dursaar hadda ku ahay oon la joogaa oo muslim ciddii marka iyo aniga dhib aana kala haysto ayagooba haataa xumaan ayba ka ahayn ilmihii meel ma fadhiisanaa ilmihii ilmihii isdirdiraayo mashaakil haddana anay gabadhii kastoo isku iskhilaafayna marka hadda me odaygii waa igu waalan yahay maxaa dhahay meel buu ku xirxiran yahay hadda korowna kolley waa imaada daacaddan
madaxweynaha dalkaasi masar cabdirax cabdifataax siisiina waxa uu sheegay in wax laga bedeli doono qawaaniinta dalkaasi masar kadib markii maalintii shalay weerar ismiidaamina lagu dilay qar- han- xeerilaalyihii guud ee dalkaasi masar haashim barakaad kaasoo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo lala beegsaday madaxweyne cabdifataax siisi oo ka hadlayay goobtii janaasada maanta lagula dukanayay xeerilaalyaha ayaa waxa uu sheegay in dalka qawaaniintiisa wax laga bedeli doono si loo adkeeyo ammaanka waddanka waxa uuna sheegay in marnabo aysan yeeli doonin dowladda militariga ah arrimaha falalka noocani ah ee amni darrada ee lagu laynaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta waddankaasi cabdifataax siisi ayaa xukunka dalkaasi matar- masar qaab militari kula wareegay kadib markii ay xabsiga dhigeen madaxweynihii lasoo doortay ee dalkaasi masar kaa oo haatan ku jiro mid ka mid a xabsiyada ku yaala waddankaasi masar dhanka kalena wadanka argentina ayaa waxa uu gaaray kama dambaysta koob latin america ka gadaal markii habeennimadii xalay ahaa nusdarsin goolala uu ku dhuftay xulkii uu la ciyaaraya ee baragway waxaana ciyaartoo aad u xiiso badneed ay ka dhacday dalkaasi jili koobka bari- koobkan latin america ayaa si xiise leh halkaasi kaga soconayay ayadoona xulkan ay u suurto gashay in daqiiqadii tobanaad gool aad u qurux badan oo u dhaliyo ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara xulkaasi kooxda manchester united marcos roqa kaa oo goolsha dabamarsiiye ka gadaal koorno ka timid Le- lionel messi waxaa sii raacsaday ciyaaryahan angel dimaria oo manchester united ah waxaana goolashaa sii raaciyey ciyaaryahanka kooxda b s g ee bastora waxaa mar kale gool dhaliyey ciyaaryahan angel dimaria sergio aguera ayaa sii raacsaday waxaana ciyaaryahanka beddelka kusoo galay ee kooxdaasi iyo kooxda napoli xulkaasi iyo kooxda napoli andhehe ee consalo hegweyn uu ka dhigay ciyaarta lix gool iyo gool iyadoona qaybtii hore intaan la kala nasin ay la timid baragway goolka qura ee ka dhalisay ciyaartaasi waxaa xusid mudan kulankii hore ee kooxahan oo isku gurub ahaa inuu kusoo dhammaaday laba gool iyo labo iyadoona haatan samafiinaalaha ay mar kale isku arkeen labadan xul afarta julaay ayaa lagu wadaa fiinaalka inay wada ciyaaraan xulalka Bara- xulalka argentina iyo sidoo kale jili oo martigelinaya koobkan waxaana ciyaartaasi ay noqon doontaa mid soo gasha kow iyo tobanka geeska afrika warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa naga intaa tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh